qaar ka mida dadweynaha ku dhex ganacsada suuqa waaheen ee magaalada hargeysa ayaa dareen farxadeed ka muujiyey xukuumadda uu soo magacaabi doono madaxweynaha cusub ee la doortay mudane muuse biixi cabdi oo ay dadweynahaasi ka filayaan inuu kaabayaasha dhinaca dhaqaalaha uu horumarin doono waxaana hadalladii dadweynahaasi ka mid ahaa isla su-aashii hore ahayd xukuumadda cusub ee noo dhalatay maxaynu ka fili karnaa shacbiweynena si ay wax ugu qabato magacaygu muuse cabdicali ismaail xasan Een, xukuumadda een, een, hadda xilka la wareegaysa ee muuse bixi een, waxa aanu ka filanaynaa in dhalinyarta dhalinyarta somalilan dhalinyarta somalilan ee jaamacada ka soo baxda iyo kuwa dhigtaba in ay shaqo uur sumayso Een, waxa ugu badan ee haysta dhalinyarta iyo bulshada somalilan waa dhalinyarta caqabadda ugu weyn haysata Een, madaxweyne een, muuse bixi cabdi een, waxaan ku rajeynaa in dhalinyarta uu sameeyo shaqo abuur oo uu dalka horumariyo oo halkii een, marayey een, horusocodka somalilan iyo gedi socodka somalilan un halkaa ka sii wado Een, mid kalena waan kula talinaynaa een, in dhalinyarta ka soo baxaysa jaamacadaha iyo kuwa ku jiraba waxaan ku adkaynaa in shaqabur loo sameeyo walay sanad walba intaasoo dhalinyar oo qalin jibisay oo aqoon-yahanaa ayaa sanad walba tahriiba oo badaa ku madhay Een, dalkana haddii dhalinyartu ka tagto oo aqoon-yahanku ka tago dee juulaas kugu soo haraysa marka dhan madaxweyne siilaa ee madaxweyne muuse bixi cabdi waxaan kula talina ku adkayna in dhalinyarta shaqo uur sameeyo een, ageeda asaasiga caafimaadka een, xagga dhismayaasha waddooyinka een, inuu isina ho- kor- horaa kusii wado oo kor- oo- oo horumar ku sameeyo Een, waxaan kaloo een, u sheegaynaa muuse bixi cabdi een, oo aan kula talinaynaa waddada ceelo gaabo iyo isku xidha ee gobolka ceelo gaabo iyo een, een, een, ee, gobolka een, mardijeex inuu waddadii aan la ilaamin halkaa laga sii wado ta ugu weyn ee barobamka ugu weyn ee dalka saaciidda gobolka sanaag haysta waa gobol ballaaran waa gobol wax soo saar leh wadda la'aan baa haysa waddooyin- waddooyinka in la sameeyo Een, tan hargeysa qudhiida baabuurtii waa bateen baabuurtu ba- ma jirto baabuur badan waxaa jirta wadayaraan baa jirta wadayaraanta iyana waddooyin badan la sameeyo oo dadka carqaladda iyo wada- dhibaatadan jirta dadka laga- laga- uu dalku ka baxo saasaan kula talin wasalaamu calaykum waraxmatullahi Waad mahadsantahay, aad iyo aad baan kaaga mahadnaqay chanskaasi, aad iyo aad baad mahadsantahay. waa tahay dhegaystayaal waxaan ku suganahay bartamaha suuqa magaalada hargeysa waxaan jecelayaa dadweynuhu inay dareenkooga ila wadaagaan isla markaa waxaan u dhiibi doonaa xubno ka mida dadweynaha ku nool magaalada hargeysa su-aasha waxaa weeye sidee maxaad ka filaysaan dowladda cusub ee maanta xilka loo dhaaranayo inay shacbi weynayna ay u qabato magacaaga ku bilaabi doona magacay waxa weye maxamed muuse ibraahim oo ku nool magaalada hargeysa gaas qaas ahaan een, suuqa dhexe ee hoose waa waahen waxaan se laakiin sheegaysa laakiin aan dareenkaygu saa ka yahay inuu ilaahay inagu barakeeyo madaxweynaha asuu saa qabsan xilka wuxuu ilaahay barakeeyana waxaan ilaahay barakeeyna ma barakeysana waxa biliaadna uu barake ku hayaana ma jirto marka waxaa ilaahay ka badan yahay inuu barakeeyo dalka iyo dadkaba maxaa dhahay madaxweynena waxaan ka een, ka filaynaa Een, horta waxa weeyaan waxa ugu waxyeelada waddanka u haysta qura waxa weeyaan dollarka qaaliga ah dollarkana doorta ilaah umaa jibi kala kacayna kala cidna lagu caanna maayo kii hore iyo ka damba toona marka waxa umaan leenahay dee badadaal sameeyo arrimahan qudaartan ka timaadda etoobiya ama qaadka etoobiya ka imaata waxyaabaha noocaas ee lacagtan doorka la qabsanayo etoobiya la qabsanayo birya lagu bedelo birtaasaa dana jibin kartaa oo doorkii dalka bixilaabaa dib ma baxayn ka baxayn dalka baxaynin marka halkaa doolarka halkaa een, een, lagu sameeyo haddii een, la sii een, wax isbedel samayn weydana dee qaadkan laftirkiisa maata ayaa kurta dhibaato weyn buu leeyahay inta afta dadka laga qaado dadweynaha inta afta laga qaado qaadkaas si loo toosin lahaa haddii aftii dadka inta dadweyne laga qaado oran lahaa wardada maxaa ku tashateen oo ku artan qaadkaa maydaynaa soo iska xidhnaa wixii dadweyne isku raacaan baarlamaanka la horgeeyo dee markaa baarlamaanka waa ka shiran marka qaadkana ma la dayo maliso haddii isku raacon la dayana haddii haddii la dayo la dayo dalka olana ee baarlamaanka ansixiyaan haddii la isku raacayo qaadka la joojiya baarlamaanka saa uga ansixiyaan se laakiin marka hore afti dadweynaha laga soo qaado ayaan leeyahay waa tahay aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa challenge-ka siisay su-aasha haddaan kugu celiya adiga aan jeclayn inaad dareenkaaga ila wadaagto waxaa weeye xukuumadda cusub ee maanta xilka loo dhaaranayo maxaa shacbiweynaheennu uu ka fali karaa bismillaahi raxmaan raxiim anama maga- anama magacaygu laydhaha cabdishakuur ismaaciil maxamed dareenka aad baan u soo dhoweynayaa xukuumadda mudane muuse biixi cabdi waxaan doonaynaa isbeddel ballaaran aad iyo aad xagga doolarka iyo maciishadda aad inuu nooga jebiyo ayaan u soo dhoweynaynaa midda kale danyar baa noo annagu bocoolidaasaanay waxaa yar doolarka qaaligii danuguma jirto maciish- maciishadda inuu hoos nooga dhigo uu sixirka naga jebiyaan u soo dhoweynaynaa muuse biixi cabdi asalaamu calaykum halkaasaan kaga baxay waa tahay adoo ka mida shacbiweynihiinnii ku noolaa caasimada somalilan dareenkaagaan jecelahay innagoo ku sugan goobta ugu caansan magaalada hargeysa agagaarka diyaaradda maga- ee caasimadda
xukuumadda cusub waxaanu ka fili karnaa iminku ay bilow tahayba oo saaka xilkii la wareegayso ayaanu yaabannahay annagu oo jaamacaddii naga habsantay oo imtixaanadii naga kala waasheen maxaanu ka fili lahaa dhowna marka maxaa sababay arrintan aad ka hadlaysid dee me wadooyinkii baa nagu xidhmay wadooyinka yar xidhan annagoo lugaynayna nabiyey ka soo wareeg if iyo aakhiro haddaanu gaadhi wadannadaasaan noqon lahay dhinaca adeegyada bulshadoo kale magaalada hargeysa biyaha oo kale ma wada hesho xukuumadda cusub arrintaa wax maga qaban kartaa baa la odhan karaa neo haa waa ka qaban kartaa taa waa ka qaban kartaa laakiin haddii sidan ku sii wado dee waaba lagu kacayaa aynu run ahaanta arrimaha dhalinyarta horumarinta dhalinyarta kale si shaqo abuur arrimaha ayni ardaydan jaamacadaha inooga soo inooga soo baxaysa si loo jahayn lahaa arrintaas meesha ma ku jirtaa aad iyo aad adoo magacaaga aan doonaya inaad ku bilowdid waxaan jecelahay inaad dareenkaaga idila wadaagto maxaad ka filaysaa shacbiweynihin muxuu ka filayaa dowladda cusub ee noo dhalatay maanta xilka loo dhaaranayo haybe axmed maxmed baana waa tahay dowladda cusub waxaan u hambalyaynayaa sida ay noogu dhammaatay nabadgelyada iyo wanaagga ilaahay haynoogu xiltiro isagana ilaahay ha u fudaydiyo waa sidaa kole de arrimo badan baa hor yaalla oo dhinacii sixirbararkii dalka ka yartaagnaa dhinacii eh, abaartii dalka ka dhacday waxyaabihii ay nagaga tagtay riiqdii ay dadka kaga tagtay marka arrimahaas si ay waxba qaban lahayd maxaad odhan lahayd sixirbararka ilaahay baa haya ilaahay haynaga soo jabiyo ilaahay ku cagaqabo ilaahay haynooga dhigo Eh, waad mahadsan tahay waa tahay dhegaystayaal gebagabadiina waxaan idinku dhaafi doonaa codkaasi halalaasiga ee maryal mursal ciise